raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka rediyo muqdisho uu subaxnimadan idinkugu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in la dhammaystiray qaabkii dalka ay uga dhici lahaayeen doorashooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka dowladaha soomaaliya iyo norway ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan mashruuca shaqooyin loogu abuuri doono saddexda sane ee soo socota dhallinyarada soomaaliyeed taas oo qayb ka ah dadaalada nabadda soomaaliya hay-adaha ammaanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey isbeddel lagu sameeyey qaabkii loo sugi jiray ammaanka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka taliyaha booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa sheegay in ay sii wadayaan qorista iyo tababaridda ardayda iyo aqoon-yahanada ku biiraya booliiska soomaaliyeed kuwaas oo diyaar u ah u shaqaynta dalka iyo dadka dowladda soomaaliya ayaa gobolka hiiraan waxa ay geysay deeq raashin ah oo loogu talagalay shacabka gobolkaasi ku nool deeqdaas oo soomaaliya uga timid dowladda turkiga waxaana deeqdii ugu horraysa la guddoonsiiyey dadka ku nool magaalada beledweyne
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa oo saaka oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka oo idinkugu talagalay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka waxaa idinla socodsiin doonaa intuu hawada ku jira anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in la dhammaystiray qaabkii dalka ay uga dhici lahaayeen doorashooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta ka hadlay kadib markii uu soo xirmay shirka madasha wadatashiga qaranka oo lagu soo gebagabeeyey shalay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya oo kaashanaysa madaxda maamul goboleedada ay soo dhammaystireen qaabkii dalka ay uga qabsoomi lahaayeen doorashooyin xora sanadkan dhammaadkiisana loo soo dooran lahaa madaxdii dadka iyo dalkaba hogaamin lahayd madaxweynuhu waxa uu sheegay in guddigii ugu dambeeyey lagu dhex dhisay jirkii ugu dambeeyey oo hogaamiyayaasha madasha wadatashiga qaranka ay ku yeesheen magaalada muqdisho kaasoo shalay isla muqdisho lagu soo gebagabeeyey
amuurihii doorashada u baahnayd hadday tahay miisaaniyaddii doorashada hadday tahay qaabkii doorashada hadday tahay hay-adihii iyo maxaanku rahda wixii doorashada ka shaqaylaha iyo guddiyadii iyo dhammaan guddigaas xalinta khilaafaadka oo hadda la aqrinaya ayaa ugu dambeeyey haddii ay tahay amnigii haddii ay tahay meel walba wax kasta oo diyaargarow ah oo doorashadaasi loogu diyaargarowbayo inay dhacdo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadooda oo gacmaha is haysto xukuumadda federaalka aan leeya iyo dowlad goboleedyada oo gacmaha is haysto ayaa sameeyey waa diyaar dadka soomaaliyeed ha ku kalsoonaadaano dowladooda ha isku kalsoonaada ayaga hana u diyaargaroobaano muxuu ahaay inay tagaan goobahaas cabsida iyo shakiga iyo waxaana aan aad iyo aad u yaran
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday odayaasha looga fadhiyo inay qaybtooda ka qaataan soo xulista baarlamaanka soomaaliya isagoo baaq u jeediyey dhanka odayaasha
odayaasha soomaaliyeed ee sharafta badan ee ka tirsan odonodonododay waxaan mar kale kula dardaarmayaa iyaguna in ay firfircooni dheeri ah iyo dadaal dheeri ah ay muujiyaan oo ay doorkooda ka soo baxaan haddii odayaashu doorkooda ka soo baxaan oo guddiyadu doorkooda ay ka soo baxaan oo dowlad goboleedyadu ay doorkooda qaataan oo dowladda federaalka doorka ay leedahay ay qaadato oo beesha caalamkuna doorkeeda qaadato howlahaas ilaahay idankiis waxay u dhacaysaa doorashadu si sahlan oo aad iyo aad oo muxuu ahay u sahlan marka waa kala cad yihiin iskuma darna ee, cid kasta doorkeeday leedahay dalkan jamhuuriyadda soomaaliya mar hore ayaa go-aan la gaaray in uu dal federaal ah noqdo
soomaaliya ayaa hadda waxa ay salka la geli doontaa doorashooyin ka dhacaya magaalada muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedada kuwaas oo ugu dambayntii lagu soo dooran doono madaxda hogaamin doonta sanadku markuu yahay labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo labaatanka dowladaha soomaaliya iyo norway ayaa waxa ay iska kaashanayaan mashruuca shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada ay shaqo la-aantu dilatay ee soomaaliyeed saddexda sano ee soo socota waxaana la sheegay iskaashigan inuu qeyb ka yahay dal- dadaalada nabadda ee soomaaliya haddaba kulan arrimahaas looga hadlayay oo uu ka qayb galay wasiirka u qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah waxaa warkan inooga sameeyey waryaheena ibraahim guudle kadib kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen mas-uuliyiin ka kala socotay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya iyo safiirka dowladda norway ee soomaaliya waxaa lagu daafuray kulankaasi mashruuca xasilinta dalka oo ka mid ah mashaariicda wasaaradda qorsheynta soomaaliya ay ugu talagashay horumarinta dalka safiir ku-xigeenka safaaradda dowladda norway ee soomaaliya febjon hines oo isaga iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya si wadajira saxaafadda ula hadlay ayaa safiir ku-xigeenka waxa uu sheegay in waxa ugu muhiimsan ee mashruucan loo fulinayo uu yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed maadaama soomaaliya dadka ugu badan ay dhallinyaro yihiin The aim of the program is to contribute to peace, stability, reconciliation, and development in Somalia.
ujeedka mashruucan aan ka leenahay waxa uu yahay in aan ka qayb qaadano dib u heshiisiinta nabadda xasiloonida iyo horumarka dalka soomaaliya Our main approach sidoo kale waxa aan rabnaa in uu abuuro mashruucan shaqooyin badan oo ay helaan dhallinyarada soomaaliya waa dal dadkiisa ay dhallinyaro u badan yihiin waxa ay u baahan yihiin shaqooyin waxaan sidoo kale aan jecelnahay inaan ka qayb qaadano ama qayb ka ahaano horumar iyo xasilooni waarta oo ay soomaaliya gaarto soomaaliya waa dal leh qorax iyo dabayl sidaas daraaddeedna awoodda qoraxda iyo awoodda dabaylahaba waa u muhiim mustaqbalka So sun power and wind power will be extremely important for the future.
wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cali caynte ayaa sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn ee dalka laga hirgeliyey waxaan halkan isugu nimid in aan daahfurno mid ka mid a mashaariicda ugu waaweyn oo aan isleeyahay intii dowladdan eh, ay jirtay waa laga fulinayaa dalka Eh, mashruucaas oo hadafkiisu uu yahay inuu qeyb ka qaato xasilinta dalka iyadoo xasilintaasna loo marayo in fursado loo abuuro dadka dhallinyarada ah eh, fursado shaqo loo abuuro dadka dhallinyarada ah fursadahaas oo isugu jira kuwa lagu tababarayo farsamada gacanta kadibna la siinayo qalabka ay u baahna- u baahnaayeen iyo maalgashiga ay u baahnaayeen Eh, iyo kuwa lagu dhisayo qalabka dhismaha qeyb ka mid ah eh, oo laga fulinayo meelo kala duwan oo dalka ka tirsan oo muqdisho ay ka mid tahay baydhabo eh, afgooye beledweyne iyo meelo kale ayaa laga fuli doonaa Eh, mashruucan waxa uu xooga saari doonaa si gaar ah eh, arrimaha la xiriira eh, tamarta ama korontada ayuu si eh, gaara xooga u saari doonaa gaar ahaan midda laga dhaliyo qoraxda ama cadceedda Een, waan ognahay dalkeena in xagga korontada runtii culays aada u badan eh, naga haysto sidoo kale wasiir caynte ayaa waxa uu tilmaamay in mashruucan uu waafaqsan yahay qorshaha qaranka ee saddexda sano ee soo socota isagoo uga mahadceliyey dowladda norway siday ugula shaqaysay mashruucan fulintiisa mashruucan wuxuu waafaqsan yahay qorshaha qaranka ee saddexda sano ee soo socota ee aan wasaaraddeenu ka shaqaysay ayuu waafaqsan yahay waana ku mahadsantaha dowladda norway inay naga aqbashay inaan waafajino qorshahaas inaan waafajino midda labaadna waxay tahay in ganacsatadu ay kaalin weyn ka qaadan doonaan fulinta mashruucan oo aan la kaashan doonno in qayb ka mida iyaguna ay maalgashadaan mashruucan si uu sii socdo marar badan waxaa dhacday in dad la tababaray maalgashi lagu sameeyey kadibna ay sii socon waayeen sababtan waxaa asal ka ahayd in aan laga sii fakerin mashaariicda marka la bilaabo sidii loo sii wadi lahaa marka ganacsatadu kaalin weyn ayay midana ku yeelan doonaan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya ayaa wada qorshaha dalka lagu horumarinayo iyadoo la kaashanaysa dowladaha caalamka ee soomaaliya taageera waxaana dowladda norway ay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya
hay-adaha ammaanka soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen isbeddel lagu sameeyey qaabkii loo sugi jiray ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay laba jibaareen sugidda muqdisho iyo ka hortegista falalka argagixisadu ay ku dhaqaaqayso magaalada muqdisho ayaa dhowaan waxa ay martigelisay shirka madaxda urur goboleedka igad oo madax badan ay kasoo qayb gashay taa oo taariikh u noqotay hay-adaha ammaanka ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada muqdisho maalmihii taariikhiga ahaa oo madaxda urur goboleedka igad ay soo booqanayeen keligood ay ku filnaadeen in ammaanka magaalada ay sugaan welina ay diyaar u yihiin cabdixakiin farey waa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee gobolka banaadir warbaahinta qaranka ayuu la hadlay waxa uuna bal muujinayaa sida hay-adaha amniga ay u arkaan in keligood ay sugaan ammaanka magaalada muqdisho iyadoo cidna aysan wehelin bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam marka hore fursadda siiseen waa idinkaga mahad celinayaa idaacadda raadiyo muqdisho runtii macnaha laga soo bilaabo bishaan aan ku jirno sagaalkeeda ilaa saddex iyo tobankeedii waxaan ka bedelnay wax baan ka bedelnay ammaanka qaabka loo sugi jiray oo hore ayaa isbedel aan ka bedelnay asbaabtaasna waxay ahayd waxaa dhacaya shir caalami ah ayaa wuxuu ka dhacayay caasimada muqdisho marka waxyaabo fara badan oo ayaa lagu soo kordhiyey xagga ammaanka ciidamada ammaanka waxay suurageliyeen waxyaabo aada u tiro badan ayay suurageliyeen waxaa kamid a amniga caasimada oo ay sugeen muddadii oo howlgalka socday ma jirin wax dhacdo ah oo magaalada ka dhacay ma jiraan haba yaraatee ma jirin ciidamada amniga soomaaliya caasimada keligood ayaa amniga sugaya ayagoo aanan kaashanin ciidamo kale sida ciidamada noo jooga oo dawladahan saaxiibada nahay oo afrikaanka ah laakiin meeshan waxaa ka soo caddaatay ama ka soo baxday awoodda ciidankana ay u leeyihiin inay sugaan ammaanka ayagoo aanan kaashanaynin marar marar badanna waa tijaabooyinkaas waa soo marnay waxaa guul weyn ah ciidamada ammaanka inay ku filan yihiin sugadda ammaanka keligood ayagoo cid kale aanan kaashanaynin guul weyn oo usoo hoyatay waaye ciidanka ammaanka si nabadgelyo ayuu shirkii ku dhammaaday madaxweyneyaashina si nabadgelyo ayay macnaha ay ku duuleen
taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee gobolka banaadir cabdixakiin farey ayaa dhinaca kale waxa uu ammaan aan lasoo koobi karin oo u jeediyey shacabka soomaaliyeed uu ku sheegay inay yihiin kuwa wadaniyiin ah isagoo ka hadlayay shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay aad iyo aad ay ugu adkaysteen howlaha dhinaca nabadgelyada ah oo ay ciidamada amnigu ay ka wadeen magaalada muqdisho taas oo ugu dambayntii uu sheegay inay suuro gelisay in si nabadgelyo ah uu u qabsoomo shirka madaxda urur goboleedka igad oo dhowr madaxweyne ay imaadeen magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo madax kale oo ka tirsan dowladda soomaaliyana ay kusoo dhaweeyeen isagoo sheegay in ay sii laba jibaari doonaan dadaalada dhinaca nabadgelyada ah ee magaalada muqdisho ciidamadu ay ka wadaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa dhinaca kale isna waxa uu ka hadlay ardayda iyo aqoon-yahanada ku biiraya booliiska soomaaliyeed waxa uuna sheegay in ay sii wadi doonaan qorista iyo tababarada ardayda iyo aqoon-yahanada ku biiraysa booliiska kuwaas oo diyaar u ah sida uu sheegay u shaqaynta dalka iyo dadka sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha booliiska soomaaliya ayaa hadalkan inoo sheegay mar uu inoogu warramayey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho uu shalay kasoo degay isaga iyo saraakiil tababar kusoo dhammaystay waddanka uganda oo booliiska kusoo biiray kuwaas oo aqoon-yahano ah shacabka soomaaliyeed ayaa mar kale waxa uu sheegay in ay si fiican ula shaqeeyaan booliiska soomaaliya oo hadda aada u dhismaya siduu sheegay rajo waxaa noo muuqata ummadda soomaaliyeed naftirkooda inay ogaadaan waxa aan wadno maxay tahay waxa aan wadno waxaa waaye in hay-addan oo ah hay-adda ugu faca weyn oo hooyada ciidamada qalabka sida ah in lagu soo kordhiyo dhallinyaro aqoon-yahan ah oo dugsiyada sare ka baxday jaamacadaha ka baxay dugsi dhexe ka baxay si ay u noqdaan dad la macaamili kara dadweynaha oo runtii baahi weyn u qaba sidii amniga loo sugi lahaa sidii loo soo celin lahaa kala dambaynta waayo haddaan xasilin iyo kala dambeyn iyo yacni howlo badan oo isdaba xiga oo loo baahan yahay markaa meesha noogu aadan marka intaas ayaan rabay inaan aan aan xuso yacni waana yacni tababar aan aan isdhihi karno runtii in haddii fursad kale aan noocaas aan helnana aan aan aan u dirsanno
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud oo ka hadlayay aqoon-yahanada muddooyinkii dambe ku biirayay ciidamada booliiska soomaaliya waxa uuna sheegay haddii tababaro kale ay u helo taliska booliiska oo dhanka dibadda ah ay fursad weyn u tahay soomaaliya iminkana gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa gobolka hiiraan waxa ay gaarsiisay deeq raashin ah oo loogu talagalay shacabka gobolkaasi ku nool gaar ahaan inta muhiimadda u leh in gargaar bini-aadanimo la gaarsiiyo waxaana deeqdan soomaaliya ay kasoo gaartay dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga haddaba deeqdii ugu horreysay ayaa waxaa loo qeybiyey shacabka ku nool magaalada beledweyne halkii lagu qaybinayay ibraahim maxamed geedi ayaa tegay warkan ayuu kasoo diray
kan degmada beledweyne ayaa deeq raashiin ah oo dowladda turkiga ugu talagashay dadkan danyarta ee gobolkan hiiraan ayaa waxaa loogu qeybiyey xarunta maamulka gobolka ee magaalada beledweyne deeqdan ayaa waxaa isugu jirtay bur bariis sokor taasi oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qoyska danyarta ah ee ku dhaqan magaalada beledweyne duqa degmada beledweyne cumar aadan diiquu ayaa sheegay in deeqdan loogu talagalay qoyska aan waxba haysan kuwaasoo gaaraya ilaa laba kun oo qoys raashinkan waxaa waaya raashinka turkiga ee soo gaarsiisay deeqda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaa halkan ka faa'iidaysayso laba kun oo qoys oo reer beledweyne ah ayaa raashinkan ka faa'iidaysay saakay mataqaanaa waa muddona wau yaallo raashinku runtii mar hore inaan bixinay ahayd laakiin waxaa waaye dibudhac badanaa iska yimid alxamdulilah hadda maanta ay noo suura degashay inaan bixinno gudoomiyaha gobolkan hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa sheegay in dowladda turkiga uu mahad celinayo sida ay u caawiyeen dadka reer hiiraan islamarkaana sida uu sheegay ay si cadaalad ah ku qaybin doonaan marka hore ilaahay weyn aan u mahad celinaynaa dowladda turkiga oo raashinkaan lagu deeqdaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliyeed oo la soo gaarsiidaan u mahad celinaynaa aad aad u mahadsan tihiin waxaanaan annaga aan ballan qaadaynaa haddii alla idmo in maaragtay aan raashinkaasi cadaalad u qaybinno oo dadka ugu jilacsan siinno oo dadka yacni tabaalaysan iyo dadka baraxkacayaashaa iyo dadka waayeellaa iyo dadka agoommaha inaan siinaana ilaahay hadduu idmaan samayn doonnaa haddii alla idmo ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
mahadsanid ibraahim warkii aad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxdan khamiista ah taariikhduna ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka intaa ayuu iiga idil yahay warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino waxaanad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya nabadgelyo